halkan waxaanu ku taagannahay gudigii uu hogaaminayey suldaan maxamuud guuleed mire oo ka kooban salaadiin odayaal madax dhaqameeda ganacsato dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kale waxaanu safar kooban gaaban oo nagu qaatay saddex maalmood afar maalmood aanu ku maqleen garawe safarkaasoo aanu ugu tagnay safar nabadgelyo waxaanu soo noqonnay maanta oo ay bishu tahay shan iyo toban runtii guul iyo si wanaagsan ayuu noogu soo dhammaaday safarkaa waxaa ka horreeyey safar hore oo inta iyadan in laeg oo dhiggooda ahi ay garawe nooga yimaadeen oo ay ka hadlayeen intaanu maanta ka hadalay oo ah in ummadda nabadgeliyo iyo isfaham madax iyo midjabo la isugu soo dhoweeyo oo aanu isla qaadannay ayay jawaabideedii tani ahayd nala casuumeen nooguna yeedheen oo aan u tagnay runtii si gobonnimo leh oo aada iyo aada iyo aada u qiimo leh ayay madax dhaqameedkii iyo culimmadii iyo waxgaradkii iyo si muxuu ahaa ganacsatadiiba aanaan runtii ku koobi karin erayo ay noogu soo dhoweeyeen magaalada garowe afartaa maalmood aanu wada joognayna aanu shirar aada iyo aada u qiimo badan aanu yeelana waxaan ku soo koobayaa erayo kooban qodobada muhiimkaa hordhaca ee aanu isla qaadanay ee aan ugu talagalnay saxaafadda iyadoo aanu u warrami doonana xukuumadda jumhuuriyadda somalilan haddii aan yidhahdo midta hore waxa weeye taa mahadnaqa talabaad waxa weeye waxaanu go-aansanay in laga wado in la wado geedi socodka nabadda oo nabad raadinta aanu ka shaqayno si loo badbaadiyo dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanaya oo nabad iyo isfaham iyo wada hadal lagu dhammeeyo wixii khilaafay hadda jira waxaan kaloo isla qaadanay in laga fogaado wax walba oo sii abuurayo kala fogaansho iyo isnacayb sida wararka la isu mariyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan taasoo run iyo beenba u badan brobagande la sameeyo oo la abuuro waxaana runtii xaqiiqo cad ah oo maragmadoon ah annagii joognay ee joognay ee wadahadalka iyo nabadda wadnay in laga turjumayo waxaanaan meesha keenin kana bixin gobonnimadiina lagu soo dhoweeyey lagu bedelay waa la qaabili waaya ama waa la caayay taasoo aan meesha ka dhicin waxaa kaloo aanu isla garanay inaanu dadka wacyigelinno oo lagu wacyigeliyo in la kala guro soomaalinimada wada dhalashada istirnacaybka laga fogaado oo khilaafka dowladda iyo siyaasiyiinta ka dhexeeyana loo daayo cidda ay khusayso waxaa kaloo aanu ku heshiinay in lagu wargeliyo oo laga wada shaqeeyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu hogaaminayo mudane musabixi cabdi madaxweynaha ka yahay iyo madaxweynaha puntland maamul goboleedka puntland uu kau yahay wakiilka madaxweynaha ka yahay cabdiweli oo loo sheego oo aanu ka dhaadhicino oo aanu ula tagno in la iswadaarsado maxaabiis wixii la kala hayey oo aanu madaxweynayaasha ka barino in laysu gudbiyo wixii maxaabiis la kala hayo taasoo abuuri karta jawi nabadgeliyo iyo jawi kalgacal wixii intaa ka dambeeyana sidii laysu arki lahaa ee ay uga wada hadli lahaayeen arrimaha taaganna aanu ka isu soo dhawaashiy iyo isu soo jiid ka shaqayno runtii warkaasi wax alla wax ka jira ma jiro dadka isu tegey isu guureeyey waa dad dhaqan waa dad ganacsato maba aha dhaqanka xaggaa yaalla iyo ka xaggayna yaallaba in la cid isu timi oo isu martiyihi ay isqaabili weydo aad iyo aad baa nooga qaabilay si aanaan qiyaasi karin sidaan horeba kugu sheegay oo mug iyo miisaan leh oo laga bilaabo min erboodka ilaa halkaanu jiibsanayna baa lanala geeyey lanagala soo celiyey intaa iminkaan kuu sheegay qodobadan aanu isula qaadanay oo aanu isku afgaranay kuna heshiinay oo aanu runtii aanaan xitaa qiyaasi karin caawa hadday noo yimaadaan intaan lee qaban karno kusoo dhaweyn karno